lown ee xeer ilaaliyaha guud ee gobolka new york leticia james ayaa dembi ku heshay guddoomiyihii gobolkaasi andrew como kaas oo ku eedeysnaa inuu faraxumeyn u geystay dumar iyo dumar ay shaqo wadaag ahaayeen haddaba faahfaahinta eedaha guddoomiya com loo jeediyey iyo ciqaabta ka dhalan karta ayaa maxamed cabdi xasan sandheer uu ka waraystay faysal dari oo arrimaha maraykanka ka faallooda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
sida aan la soconno gobarnatooraha gobolka new york waxa uu ka mid yahay dadka ugu cadcad xisbiga ama siyaasiyiinta ugu cadcad xisbiga dimuqraadiga xeraalyaha guud ee gobolka new york ayaa waxay kusoo oogtay dembiyo ah inuu galay tacdiyo uu geystay oo ah dhinaca jinsiga koob iyo toban dumar ah kuwaas oo inta badan sida cadaymaha ama warbixintii aynu dhegaysanay ku qornayd ahaa in qaarkood ay ku jiraan inuu dumar si khaldan u taabtay oo aana raalli ka ahayn qaarkoodna uu tallaabooyin aysan raalli kahan lagu kula dhaqmay qaarna markii ay dacwada kusoo oogeen uu shaqada ka eriyey oo uu aargoosi ah sababta ay arrintan dibadda usoo dhigeen isigoo kasii dexraacaya shaqada looga caydiyey marka isku soo duuboo dembiyadan ayaa ah kuwo marar badan hore uga dhacay gobolka new york oo kuwa siyaasiyiin badan oo gobarnatoorayaal kasoo noqday ama guddoomiye gobol kasoo noqday gobolka new york ay hore u sameeyeen waan gartay guddoomiye como muxuu ka yidhi arrintan isagu sida aan la soconno guddoomiye como si adag ayuu arrintan uga jawaabay isagoo oo waxyaabo badan oo aada moodo raayal caamka guud ee dalkan maraykanku aysan ku qancaynin inuu la yimi oo ahayd in dhaqan ahaan ugu leeyahay inuu uu arrimahan macnaha marka uu samaynayo in uu taabasho ama in uu laabta saaro qof dumara ama rag ay dhaqanba isaga isaga tahay oo uusan wax kale ula jeedin marka si adag ayuu uga jawaabay arrimahani inay yihiin arrimo aan sal iyo raad midna lahayn inkastoo cadaymaha lagu hayo aan sida aan aan dhegaysanay ay ahaydo cadaymo laga helay boqol toddobaatan iyo sagaal qof oo waraysiyo lala sameeyey oo ka mid ahaa shaqaalihii xafiiskiisa in warbixinada lasoo ururiyey oo qaadatay ilaa shan bilood ayaa waxaa lagu qiyaasayaa ilaa toddobaatan iyo afar kun oo iimeelo fariimo faylal xagga codka ah sawiro waad qiyaasi kartaa waxa weeye waa baaritaan muddo badan qaatay baaritaanka lagu soo ururiyey toddobaatan iyo afar kun oo ay oo arrimood oo ah ama ha noqoto email ama ha noqoto cod la duubay ama ha noqoto sawir marka si kasta uu u dafiro cadaymaha yaalla ayaa ah cadaymo aan ka leexan karin oo uusan wada dafiri karin waan gartay tirada dumarka ee eedeynaya waa imisa tirada haata isaga eedeynaya waa ilaa koob iyo toban dumara inta la xaqiijiyey oo ku qoran laakiin sidaan hore usoo sheegnay ma aha governorkii u horreeyey ee gobolkan labadii ka horreeyey haddaad fiirsay eliot spencer ninkii la odhan jiray ninkii governorkiisna ka ahaa new york ee david peterson la odhan jiray labaduba sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyaa iyaguna inay goboldhaafkaas ay arrimo lamid a ay sameeyeen oo dembiyadii ugu waaweynaa ee shaqada ay kaga tageen oo ahaa goboldhaaf laakiin andrew como isagu heerkaa ma gaadhsiisnayo waa taabasho iyo si xinno dumarka ula dhaqmay isagu haa ma gaadhsiisna inuu goboldhaaf sameeyey eedeymaha lagu soo eedeeyey laakiin de eedeymaha ayaa qaarkood waxay dembiyo xagga federaalka dowladda dhexe iyo iyo mid gobolka aba waxa ay ugu waaweyn inaad qofka ayn dembi kugu soo eedeeyo aad aad argoosi shaqadihey ama si xun inaad ula dhaqanto marka falal badan oo xag falal dembiyeed noqon karo xagga federaalka dowladda dhexe iyo xagga gobolka new york ayuu ku kacay sida hadda cadeymaha lagu soo oogay waan gartay waan ognahay in guddoomiyuhu uu sidaad xustay yahay siyaasiyiinta ugu cadcad xisbiga dimuqraadiga saaxiibadiisa xisbigaasi ku jira maxay arrintaasi ka yidhahdeen sida aan maanta ilaa wararkii ugu dambeeyey aysu soo tarayeen way jiraan mararkii hore intii baaritaanku shantii bilood ay socotay qaarkood inay difaacayeen laakiin haatan markii xeraalyaha guud ee gobolka new york uu soo bandhigay cadaymihii dhammaan inta ugu muhiimsan xisbiga dimuqraadiga khaasatan kuwa gobolkiisa laga soo doorto waxay si toosa isugu raacsan yihiin inuu xilka ka dego oo uu baneeyo xilka sidoo kale waxaan ognahay madaxweynaha xilligan xilka haya ee madaxweyne biden oo ay isku xisbi yihiin oo lama filayeyba haddii uu xilka kadib afar dhowr sano kadib inuu noqon karo governorkan gobolka laga soo doorto new york dadka ugu cadcad ee isu sharaxi kara madaxweynenimada maraykanka ayaa isaga lafahaantiisu ku adkaystay maanta inay tahay xilligii uu ka degi lahaa xilka waan gartay xisbiga is hayaana ee jamhuuriga xubnihiisu maxay ka idhahdeen run ahaantii waxaan garan karnaa xisbiga jamhuurigu markay siyaasad ahaan la eego sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta madaxweynenimada dadkii ugu badnaa ay ka baqayeen buu ka mid ahaa marka waad garan kartaa si aada ayay ugu shidayeen ha guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga ee gobolka uu ka tirsan yahay andrew coma wuxuu yidhi waxaani wax lala yaabo maaha dhaqamadiisa waay waa dhaqamo caddaynaya inuusan ahayn qof xil qaban karaa waxyaabo aada uga fara badanna wuu sameeyey waana inuu si deg dega uga degaa xilka marka waxaa soo tarayaa baaqiyo aada u fara badan oo xisbiga jamhuuriga ka imanaya oo ay ku doodayaan qaarkoodba in inuu xilka ka dega keliya maahane in lagu sameeyo baadhitaan fal dembiyeed waayo waxay leeyihiin falalka uu galay qaar baa fal dembiyeed noqon kara maaha keliya inuu xilka ka dego keliya lagaga haro waan gartay marka hadda maadaama lagu helay maxay noqon kartaa ciqaabtuu la kulmi karaa run ahaantii laba arrimood baa hadda dadka siyaasadda indhendheeya way u badinayaan mid inuu kusii adkaysto in uusan arrimahani aysan gogol dhaaf ahayn ee ay taabasho iyo xudxudasho keliya ay ku ekayd iyo inuu dad shaqo keenayey arrimahaasna uu ku adkaysta inuusan xilka ka degin waxaynu ognahay madaxweynihii hore ee clinton oo dalkan maraykanka madaxweyne ka ahaa dembiye ka badan kuwan ayaa lagu soo oogay xilkiisana wuu sii adkaystay isagoo qareenno difaaca qabsaday taasi waa mid midda labaadna inuu xilka iskaga dego si uusan eedeymahan faraha badan aysan ugu sii badan waayo waxaa la filaya hadduu xilka ka dego in eedeymahan iyo maxkamado aan in la saaro ay ka yaraan doonto in haddii uu xilka isu sii adkeeyo kaasi wuxu uu ahaa faysal dari oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka minnesota khadka telefoonka ayuu ugu warramay wariyaha v o e da maxamed cabdi xasan sandheere